Dadka Soomaalida ayaa ah kuwo leh dhaqamo soo jireen ah kuwaas oo soo aas-aasmay qarniyo ka hor. Waxaa caado soo jireen ah in markii guryaha lagu dhiso ooda, waxaa loo sameeyaa rid ama salaaxid si loogu dukashado dhaxanta iyo cayayaanka soo gala gudaha guriga. Cari iyo caws lagu qasay biyo ayaa guud ahaan lagu soo wareejiyaa qolka lagu dhisay ooda. Faadumo Maxamed Cabdi waxa ay ka mid tahay haweenka ku nool magaalada Jowhar oo aan la kulmay iyadoo ku hawlan ridka ama salaaxidda guryaha, ayaa warbaahinta Isna ay ugu warbixisay shaqadan iyo heerka laga soo maro.
guriga marka la salaaxaayo waxaa la diyaarsanaa caradii iyo biyihii lagu qasi lahaa kadibna waxaan diyaarinaa cooskii oo la garaacayo la jijibinayo maqarka lagu googoynayo nin shaqo u taalaan anigoo naaka is qabsanooya waxaan u qabsanaya meesha waxa waaye ilmo korisaan haaya ninka lix ma la fiiri karo meeshaan arrintan waa isku cakaran tahay meel baa joogtiin waxaan rabnaa inna soo caabisiin walaalayaalow inankan ilaa waxaa nii dhiibo shaqa nin u taala hadisaan iskii haayaan qabdhawow u haayaay aan coos jaf dhawoowaay masaakiinaan iska ay imooriyaay ninkii qabo garfarta iska waa gaadhays riixaay usaab tacbaan iska ee gaadhays u riixaay maalintii lama doolar tama ii keenaayo Carada ama adaa dusha ku keenay ama waxaa jir gaadiid kale oo aad u adeegsan.
keena dusheygan ku kaystay gaadiid muu adeegsanan gaadiidta beesa aa keena dusheyga anaa usii baahan guriga beesa la sii leh anaa u baahanay dusheygan cooskana ku keena cadadan dusheygan ku keena jiirgaana u goostay maantoo dhan cada daloolaya shan kuna leegu siiyay halka caag hal halka jiirgaan oo afka goosan shan kuna ku kaystay oo lasii diiday tanan cagaa soo dishanay shan kuna shaqaysanay darbigan ku aan aan saaraa darbigan ku salaaxay labada meelaan kasoo ridaa dow leersadana cadag leentoo lagu sii- oo lagu sii salaaxaa jirta oo budo ah oo lagu celinaa laba celin lagu samaynayo cooskana beerahan kasoo lintahay aan ku darsaday carada Lacag intee le'eg aad ku qaadataa een, samaynta farsamada een, salaaxidda guryaha?
wixii la siiyo hadii afar doolar la siiyo hadii shan doolar la siiyo iska macaana laba biro iska wado saddex biro iska wado afar doolar shan doolar oo batnaan oo hal hal biro taa iguma aado ilmooliyaan iska aad tobanka cunuga ii joogta ilaahay u joogaan muddo badan aan ku aan ku shaqaystaa mataqaanaa wixii la dhaho haalen iska dhahay waayo ilmaa igu xariiro oo aabahoo danyar iska yahay igu xariiro maalin kasta wa- waa iska xamaashtaa waxaa mataqaanaa maymaba dhiibo haa maan waxaan ka siintaa haalen iska dhahay waayo danaa igu riixayso maadkeyga oon ilmaha u helaayo inaan u raa- aan- aan- aan u xamaashti waayo halkaas biil wax i bixinaayo haddaan helaayo waa iska macaana xooggiigaa iska shaqaysaa xooggaadaa ku fiican Haweenka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa ah kuwa noloshooda ka maareeya shaqooyin kala duwan isla markaana qabta shaqooyin badan oo loogu talagalay ragga.